Xarunta isbitaal weyn oo loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa laga dhagax dhigay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Isbitaalkan oo hirgelintiisa uu qayb ka yahay muwaadin u dhashay dalka Kuwait ayaa lagu wadaa in lagu dhammaystiro adeegyada ay u baahan yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay ku jiraan dadka baahiyaha gaarka qaba ee isbitaalkan loo dhisayo ayaa ka hadlay goobta iyaga oo sheegay in ay soo dhaweynayaan isbitaalkan uuna yahay mid baahi weyn looga qabay deegaanka.
haddii maxaa la dhahaa ay xitaa kuwait noo dhisi waayaan oo ay maxaa la ay dad kale noo dhisi waayaan xataa inay ganacsatadeenna iyo culimmadeenna iyo dadkeenna ay u istaagaan oo maanta dadka naafada waa dadka ugu tabarta yar oo aan maanta awoodin inay kharashaadkooda iska bixiyaan marka haddii loo helo cisbitaal free u ah dadka agoonta iyo dadka masaakiinta iyo dadka naafada guud ahaan runtii waa wax weyn oo guuloo la gaaray marka sharaf iyo qiimo weynay noo tahay gaar ahaan degmada kaxda oo ah degmo oo runtii aad u garab qabatay dadka naafada xarumo waaweyn oo dadka naafada ay leeyihiin haddii aan helnay degmada kaxda aad aan u nasiib badan waxaan u malaynayaa isbitaal nooga adeegi doono dadka noocaas ah baahida gaarka qabo haddaan helno waa ku mahadsan yihiin qolooyinka noo soo dhiibay waana ku faraxsannahay kun iyo kow jeer waan idin soo dhaweynayaa maamulka ka soo shaqeeyey iyo madaxda meesha taagan oo dhan waa u mahad celinayaa sheekh cabdixayi oo ka mid ahaa dadka markaasi dhagax dhigan qaybta ka ahaa dhanka kale cabdiweli xasan nuur oo ah guddoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa isaguna u mahad celiyey dadka ka qayb qaadanaya dhismaha cisbitaalkan baraamka tabarucaadda ah iska leh iyo dadka kale ee soomaaliyeed ee ka soo shaqeeyey in halkan laga dhexdhigo dadka isbitaal lagu tayanay dadka oo baahiyaha gaarkaa qaba sidoo kale waxaan mahad celinayaa dadka bixiya dhulkan si loogu faa'iideeyo dadka soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee baahiyaha gaarkaa qaba iyo dhammaantiin iyo kasoo qaybgalayaasha ba aadaan ugu mahad celinayaa kaxda oo degmada kaxda waxaa ka codsanayaa inay ka qayb qaataan bilicda degmada iyo qurxinteeda iyo amnigeeda geeda geedkan calgaroobka ah ama geed yuhuudka ee wadooyinkii xiray ee degmada fool xumeeyey ee qashinka ah isbitaalkan oo ah mid si gaar ah ugu adeegi doona dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa qayb ka ah xarumaha caafimaad ee laga hirgelinayo degmada kaxda ee gobolka banaadir